gudoomiyaha qolaha ayaan ahay waxaan salaamaha marka hore idaacadda oo ay dadkeeda u baahanayaan salaamaya oo yura halkaan waxaan ayaa muslimiinta meel ay joogaan gaaro caama afinu awaantiyaalayaal ayaan leeyahay maanta bakheer meel adduun joogaan ciidaan waxaan leeyahay wanaagsan meel jooga shacabka mas-uul allahu tacaala waxaan leeyahay anagoo ku hadlayo golaha samatabida ashdool waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak kullu caam antum bakheer
waan gartay laakiin marka aad leedahay golaha samata bixinta marka ma waxaad ka howlgashaan magaalada muqdisho bal maxay yihiin samata bixintan aa sheegaysa maxay tahay samatabada ay sheegaysa dhiskan waaye gola dhiskan waaye oo digil oo dhisti waaye golahaas golaha samatabada digilaa la yihahdaa waa dal individu ku dhisan yahay halkan anaga mas-uul u ah annagu iyo yani xubno kala badan alaada gudoomiye ka ah insha allahu tacaala adigana ka soo dhawaada shaqo wanaagsan ayaan leeyahay salaamullahi calaykum wacalaykum asalaam marka dad badan ayaa ku dhegaysanaya maanta waa maalintii koowaad ciidda muqdisho joogta idaacadda codka hiran ee magaalada beledweyne ku taalan ee si toosa ayaad nagala socotaa marka maxaad marka laga soo tago in dadkaasi aad hambalyo u dirtay yaad leedahay hambalyo gaar ah ayaan u dirayaa oo aad halkan aad hawada u marinaysaa
waxaan hambalyo u dirayaa soomaaliya dhammaanteeda muslimiinta soomaaliya muslimiinta dhammaanteed kaasaa soomaaliya waxaan ka dhammaan ugu dirayaa maxaa ciidda idinulaha talaan ugu dirayaa golaheena sabatabeed awdigil meel bajoogo dal dilib ayaan salaanta ugu dirayaa anoo mas-uul golashka hadlaya ayaan u dirayaa wixii qaraabaa wixii ehla wixii yani haweena wixii caruura ayaan u dirayaa meel bajoogaan waxaan leeyahay ciid ciidgaar ciidmubarak ayaan leeyahay meel joogaan isku duubno wanaagsan iyo yaamaha horo socod wanaagsan ayaan leeyahay salaamu